shabakada caalamiga ee qurba joog kala soco wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo guud ahaanba deegaanada soomaalida hama ogaan inaad soo booqato bartaanu internetka ku leenahay ee qurbajog news com amaba somali diaspora com mar kasta iyo meel kasta waa qurbajog news com
adigoo magacaaga ku bilaabaya ani amiin nuur maxamed ducaala la dhaho ayee aamiin maanta waa maalintii ugu dambaysa aad imtixaanka faynalka gasho maxaad eh, filaysaa wallahi rajo wanaagsan baan filaya mustaqbal wanaagsan haye maxaa ku qorshaysan inaan waxbarto waxbarashada inaan halkiisaan baqaado mustaqbalka maxaa ku qorshaysan mustaqbalkana wax wanaagsan baan filaya insha maxaad allah rabtaa inaad gasho ya maxaad rabtaa waxaan muri top tagana kaga soo wadaa magacaaga waa ku bilaabaya cabdisalaam boqor raabi haye cabdisalaanow waxaad ka warantaa dareenkaaga maanta waa maalintii ugu dambaysa waa maalintii ugu imtixaanka dambeysay imtixaanka aad baan u faraxsannay Een, waxaan rajaynayaa darajo wanaagsan haye maxaad rabtaa mustaqbalka inaad noqoto engineering insha allah insha allah mustaqbal wanaagsan magacaaga adigoo ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim wanaag cali istaage magacayga waa bishir maxamed axmed oo ka socda iskuulka arshaad secondary school haye abshiro maxaad rajaynaysaa maanta waa maalintii aad qalin jebisay Een, waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad igu qaaliya maadaama aan qaatay certificationkii koowaad ee heerka koowaad ee jaamacadda u gudbiyey aan kala soo gudbay marxalad ka mid a marxaladihii nolosha ugu magaraysaa ugu wanaagsanaa Een, waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa dhammaan waalidkii iyo macallimiintii iyo magaraysaa maamulkii sida wanaagsanaha qablaanta ah iigu soo tabcay ee heerka ay soo gaadhsiiyey maadsantahay.
Een, waxaan rajaynayaa insha allah grade wanaagsan iyo ee positive
adigoo magacaaga marka hore ku bilaabaya magacay waa muuriid nuur cabdilaahi Haye, maanta waa maalintii ugu horeysay ee aad ugu dambeysay ee aad dhamayso iskuulkaaga dugsiga sare imtixaankii ugu dambeeyay baad ku jirtaa maadada ugu dambeysay baad gashay dareenkaaga dareenkay wallahi ma soo koobi karo aad iyo aad u fiicay maadadii ugu dambeysay iyo tii ku xigtay insha allah si farxad leh kaga soo baxay marka aad iyo aad aan faraxsanay marka insha allah dee maxaa maanta kugu qorshaysan marka mustaqbalka inaad maxay noqoto waxaa ii qorshaysan inaan dee waxbarashadii maanta koow maaha inaan haga ka sii wado insha allah dee wixii dambana aan sii wado
marka hore walaal magacaaga adoo ku bilaabaya magacay waxa weeyaan yaasiin cabdicali yaasiinow bal dareenkaaga naga warran maanta waxaad gashay maadadii ugu dambaysay imtixaanka ah wallaahi dee daraankaygu aad buu fiicay maxaa yeelay maadadii ugu dambeysay ee kaga baxayey een, si- een, wax isku dhiraado ayaan insha allah galay markaas silsala jiid waa farxad anigii gaara marka bal waxaad marka maxaa kuu qorshaysan tallaabada tan xigta aad qaadsan tallaabada tixtaan qaadiya waxa weeyaan waa inaan jaamacad galo
magacaaga saacada magacayga waxaa lahdaa maxamed maxamuud cali
bal dareenkaaga naga warran maxamed maanta dareenkaygu aad iyo aad buu u faraxsan yahay aan ugu faraxsanahay Ee, ma- waxaan galnay maanta maadadii ugu dambeysay oo ah maalintii biologigii insha allahu tacaala waxaan sugayaa inaan ku guulaysto imtixaanka maxaa bal tallaabada tan xigta aad qaadsan ma- ma- maxamed maxamed tallaabada xigaan tan qaadaya insha allahu tacaala waxaan jeclay inaan heer jaamacadaad aan ilaa master degree aan saa ugu sii maxaa- maxaa koo- maxaad markaas le jaamacadda aad ka gashay jaamacadda waxaan leeyahay qaybta injineerga adiga walaal magacaaga magacayga waxaa la cabdisalaam maxamed ibraahim waxaan ka socdaa dugsiga artisiira secondary school Cabdir- cabdirasaaqow bal dareenkaaga naga warran.
tareenkayga wallahi waa aad iyo aad baan u faraxsanay because of you biology iyo intii maadada waa jecsanaayeen waxaan rajaynayaa tobtankii ee starba maxaa kuu qorshaysan marka waxaa ii qorshaysan heer jaamacadeed inaan u gudbay iyo ilaa phd ba waayahay tallaabada tan xigta qaadsan si aan u diyaarin lahaa un engineerinka waa maadsantahay walaal magacaaga adoo ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed daahir maxamed jaambiir maxamed daahirow bal uh, dareenkaaga naga warran.
wallaahi maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay waxaan soo gebagabeeyey sana dugsiyeedkii ugu dambeeyey oo foor ahaa waxaana isleeyahay darajadii koowaad weli maadan gaadhin waxaana doonaya inaan gaadho oo aan ka midho dhaliyo hamigayga ah inaan galo jaamacadda oo aan qaato fakalka aan aad iyo aad koo xiiseeyo oo ah lowga marka tallaabada tan ku xigtaad qabanaysa qaadaysa maxay noqonaysa waxa tallaabada tan ku xigteen qaadaya waxa weeyaan waa inaan lowga barto kadibna aan ummaddayda si xaqa ugu shaqeeyo waad mahadsantahay hay-adaha igmad maxamed keeni hoogida salaasoon dagadoo la bixiyo xajkoo loo awooda arinta ku dhibi arintoo sabey